gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale ayaa ka qayb galay munaasabada lagu soo bandhigayay waxqabadka agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir ee labada kun labaatan iyo afarta caqabadaha iyo tallaabooyinka lagu horumarinayo dugsiyada waxbarashada gobolka banaadir kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa bahda waxbarashada xubno kamid ah maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada muqdisho iyadoona inta kulanka uu socday aada ah looga hadlay sidii caqabadaha dhanka waxbarashada ah ee ka jira magaalada muqdisho wax looga qaban lahaa qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee kasoo qeyb gala kulanka ayaa ugu horeyn ka hadlay markaan galaashka ka hadlo midda galaashka ugu horeyso oo ay tahay mid uu nambarku midka ugu muhiimsan u yahay macalinka sanadkan laba kun iyo labaatan iyo afarta agaasinku wuxuu ka qeyb qaatay oo ka mid ahaa shaqaalaysiinta iyo maaragtay tababaridda afar boqol oo macalin oo uu wadanka dhan loogu macalimiinta loogu talagalay saddexda kun ah afar boqol oo ka mid ah in aanu tababarno shaqaalisiintoodan aan ka qayb qaadano aan kala qayb qaadano aan rabnaa haddii aan nahay bahda waxbarashada gaarka ee runtii sidai halkan laga xusay in ka badan in ku dhow toddoba boqol oo dugsi marka aad dareemayso tirada xoogga ay leedahay haddana isla markaas aan nahay bahwadaag iyo dad xiriir wanaagsan iyo wada shaqayn uu ka dhexeeyo agaasinka waxbarashada runtii aan ku ammaanayno mudane guddoomiye magacaabidii u dambeysay agaasimaha guud lagu magacaabay runtii waxay ahayd shaksi ku habboon
waa runtii xiriira ka dhexeeyo cilmi baarista iyo waxbarashada saaxiibtinimo eh xiriirkaas ka dhexe waxay tahay mar walbaba cilmi baaristu waxay soo gudbisaa mashaakil jiro xalkii looga gudbi lahay ayu sheekindiisayaashii looga gudbi lahay markasta soo bandhigtaa dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa isna dhankiisa sheegay in bahda waxbarashada ee gobolka banaadir ay tahay inay lala dagaalamo maandooriyaha kaasi uu sheegay in ay dhibaato badan ay ku hayaan bahda waxbarashada taasi oo inta badan loo baahan yahay in wax laga qabto cunugu intuu yaryahay maxaa waxaa la yidhaahdaa ubadkaaga siddeed sano inta uu jiro adaa iska leh maskaxdiisa wax artood ku shubi kartaa hadduu sideed dhaafana waa lagula leeyahayo bay-ada uu ku noolyahaa kulalahaa la yidhaahdaa haddii marka ubadkii xilligay waxbarashada gaareen hadday gidaarada fafadhiyaan ay meelaha ku ciyaarayaan ay bahasha ku samaynayaan marka dambe waa dareemi kartaa haddii iskuulka la geeyo xoogaa culays badanaa lagala kulmayaa waxbarashaduna ma bisnes keliya ah mase waa waxbarasho taya leh isweydii iskuulaadka furan meeqay yihiin intooda badan maxaa lagu bartaa maxaa lagu sameeyaa aan isweydiinno laakiin in jaamacaadkaynu waa badan yihiin iskuulaadku waa badan yihiin isbitaalladu waa badan yihiin laakiin waxaad moodaa in bisnesa ayaa ku dhex jiro intooda badan aan xisaabtanno aan dib isugu laabanno agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir ayaa sanadihii ugu dambeysay waday dadaalo lagu horumarinayo waxbarashada gobolka banaadir